bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحmn النsائي raximh اllah taعalى kitaabu اlأxbaasi alaxbaas waa jamcu xabsin waana eray ou macnihiisu yahay waqafka ayaa loo jeedaa yuqaalu alwaqfu wاltaxbiisu wاltasbiilu alwaqfu wاltaxbiisu wاltasbiilu bimacnan waaxid waa hal macno alimaamu الnawowi tahdiib اlasmaaءi wاllugaat sidaasuu ku yidhi wbilisnaadi qaala akbaranaa qutaybaة bnu saciidi qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa can camr bni اlxaariث qaala maa taraka rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu kama tegin diinaaran diinaar walaa dirhaman dirham kama tegin walaa cabdan addoonna kama tegin walaa amatan addoonna kama tegin ilaa baqlatahu baqashiisii maahane ashahbaa-a ee caddayd allatii kaana yarkabuhaa oo ahaa nebiga inuu fuulayey uu koraayey wa silaaxahu iyo hubkiisa unbuu ka tegay iyo wa ardan dhul jacalahaa fii sabiili llaahi caza wajala ilaahay jidkiisa uu yeelay yacnii dhul ou waqfay waay marka jacalahaa fii sabiili llahi bimacnaa ou waqfay oo jihaadkii iyo uu u waqfay wa qaala qutaybatu wa qaala qutaybatu qutayba wuxuu yihi maratan ukhraa mar kale sadaqatan ayb jacalahaa sadaqatan sidaasuu ka wadaa macnaha wa qaala qutaybatu sadaqatan ay jacalahaa sadaqatan yacnii wa ardan jacalahaa sadaqatan meesha fii sabiili llaahi ah mar kale ayuu wariyey xadiidka sadaqatan buuna yidhi ayb marka waxaa laga qaadanaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam maadaama xoolana uunan ka tegin dhulkii uu ka tegay fadak iyo yaa ka mid ahaa dhulkaas inuu sad yacnii waqaf uu ka dhigay sidaasayna abubakar iyo cumar nebiga gadaashiisa ay ku wadeen dhulkaas wax nebi laga dhaxlaana maba jiri jirin waxa ay ambiyadu ka tagaan sadaqay ahayd oo waa tii xadiidkii uu ahaa inaa macaashar macaashira alambiyaai laa nuurath annagu haddaan ambiya nahay ma nala dhaxlo maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagna waa sadaqo inaan la dhaxlinna waxaa keenaayo dadka tuhmadda dhanaaba loo diidaa waayo haddii nebigu xoolo iyo maal iyo mulki laga dhexlaayo waxay noqon lahayd in lays qof uu tuhmo ama uu is yiraahdo wuxuu u halgamayo ama uu u socdaba dadkiisa wax u tacbaa mulki iyo maal iyo waxaas si aan marka laysu dhihinba ayaa ambiyada wax laga dhaxlaa maba jiraanba maal laga dhaxla mal cilmiyaa laga dhaxlaa iyo diin diinta iyo cilmiga laga dhexlaana ayaaba khayr badanoo ilaa maalinkan maanta aan joogno wixii nebiga laga dhaxlay waa yaallaan nacam waa kansaanaan u aqrinaynaa ayb taasaa marka ambiyada wax kasta uga qiimi badanba qof walbana taasaa uga qiimi badan waxaas waxyaabahan kale ayb marka shiicada waxa ay dhahayaan oo dhaxalkii fadag iyo abubakar iyo cumara aalubeytka u diiday iyo waxaasoo dhan marka wax waxaa weeyaan aan macno lahayn ayb oo nebiga dhulkii uu ka tegay jacalahaa fii sabiili llahi buuba ka yeelayba ayb oo iyaga marka waxay leeyihiin faatima u timid yani xadiidkii bukhaarina wou ahaa dabcan abubakaray u timid dhaxalkii aabaheed iyadoo rabto laakiin abubakar wuxuu dhaxalkii ugu diiday wuxuu yidhi rasuulkan waxaan ka maqlay maa taraknaa sadaqa isagoo dhahaya lowlaa xadiidkaas waa ku sii lahay dhaxalkii maahan marka inuu isagu qaatay abubakr radia allahu tacaala canhu ee asxaabtuna waa uga marqaati kaceen iyadana markii sidaas ay maqasheen waa iskaga tagteen ayb wixii intaa ka dambeeya marka waa iska khuraafaad iyo waxyaabo ay shiicadu ayagu iska faafiyaan oo waa la dilay iyo cumaraa saljuglo u tuuray iyo calina meeshuu joogay iyo waxaas marka calina ammaan uma ahan oo ceebayba u noqonee asxaabtii ka waaweyneyd abubakar iyo cumarna ceebayba ku tahay waayo gabadhii rasuulkay dileen ee cali oo ninkeedii ahaana waa ku fiirsaday yani gaayada waxaas oo kale waa un yacni wuxuu ka soo imaanaa dihni baarid ah iyo yacnii wax aada u foolxun qariixo aada iyo aada u foolxumaatay وبه qال أخبرنا cمر بن علي وهو أbو حفص الفلاس qال xدثنا يحيى بن سعيد qال xدثنا سفyان qال xدثني أbو إسحاq qال سمعت cمر بن الحاrث يqول ma tarka رsuل الlahi صلى اه عل سلم نبga kama tegin إlا بklth البيضاء bqashiisii cadayd iyo وسلاaxahu iyo hubkiisa iyo وأرضا tarakahaa صدqة iyo dhul uu uga tegay nebiga صدق ahaan wqf uu ka dhiga mnaa صدqada hadda wqفaa loo jeedaa وبه qال أخبرنا cمر بن علي وهو أbو حفص الفلاص qال xدثنا أbو بكر الحنفي qال xدثنا يونس بن أبي إسحاq عن أبيه qال سمعت cمر بن الحاrث يqul رأyت رsuuل الlahi صلى اه سلم نبgaan arkay وma tarka إlا bqلته الشhهباء mana ka tegin ilaa bqashiisii cadayd maahana iyo وسلاaxahu hubkiisa iyo وأرضا tarakahaa صدقة iyo dhul oo uga tegay وqف ahaan iyo صدqo qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa yuktabu lxabsu waqafka sidee baa loo qoraa wadikru likhtilaafi iyo ikhtilaafkii sheegiddiisa cala bni cawn cabdullaahi bni cawn la iskugu khilaafay fii khabari bni cumara xadiidka ibni cumar fiihi dhexdiisa marka khilaafkaas ibnu cawnna waa arki doonaa wajhu lkhilaaf waxa uu yahay qaarna ruwaadda waxay ka dhigeen min musnadi cumar qaarna waxay ka dhigeen min musnadi ibni cumar ibnu xajar isaga waxa uu yidhi sida mashhuurka ah ee loo badan yahay annahu min musnadi bni cumar oo xadiidka ibnu cumara iskale ee ma ahan xadiid cumar ma aha ayb sidaasuu yidhi khilaafka marka haddii ama musnad ibni cumar laga dhigo ama musnad cumar laga dhigo labaduba waa un xadiidku saxiix وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفyان الثوري عن بن عwn hadda waa kan سفyاana ka warinaya riwaayada عن بن عwn عن نافع عن بن cمر عن cمرa waa mسند cمر qاala أصبت أرضا dhul ayaan asiibay ayaan helay min أرضi khaybra dhulka khaybar ka mid ah faataytu rasuula اllahi sal l slam nebigaan u imid faqultu waxaan idhi asabtu ardan dhul ayaan helay lam usib maalan maal ma aanan helin maalka oo axaba ilaya la ii jacayl badan yani agteyda walaa anfasa qaalinimo badan cindii agteyda ku qaalinimo badan minhaa iyada qaala wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto tasadaqta bihaa haddaad doonto waad sadaqaysane tasadaqta bihaa marka laba ixtimaalaa ku jirto xagga macnaha oo macnaha waxau yahay yaxtamilu an yakuuna raajican ila alasli tasadaqta bihaa ay tasadaqta biaslihaa yacnii dhulkaas asalkiisaad sadaqo ka dhigay asalka ayb yaxtamilu an yakuuna raajican ila alasli almuxabasi wahuwa daahiru lafdi waana lafdiga daahirkiisu sidaas waay wayatacallaqu bidalika marka waxaa ku tacalluqaya maa takalama fiihi lfuqahaau fuqahadu waxa ay ka hadlaanoo min alfaadi taxbiisi ah waqafka siiqadiisa ay fuqahadu ka hadlaan oo marka xabastuhaa iyo awqaftuhaa iyo jacaltuhaa lilaahi iyo alfaadaas marka waa waqaf iska sariixa hadduu dhaho laakiin tasadaqtu waqaf ma noqone marka wuxuu leeyahay fuqahada alfaadu waxooda waxaa ku soconaya marka waxay ku hadleenoo min alfaadi taxbiis allatii minha waxaa ka mid a asadaqa sadaqadu marka waxay leeyihin waa alfaada waqafka tusayso waa ka mid tahay waman qaala minhum biannahu laabudda min lafdin yaqtarinu biha yadullu calaa macna alwaqfi qaar kalena waxay dhaheen marka laazim marka sadaqo siiqo looga dhigaayo waqaf waa inuu la socdaa erey kale oo sadaqadaanu inay waqaf tahay tusaayo sida maxaa ka mid a tasadaqtuhaa mu'abadatan haddii mu'abadatan uu ku daro waa waqaf wax kale ma aha waa sadaqo aan weligay sadaqeeyey mu'abad ah ama wuxuu yidhi lafdi marka taxbiis iyo waxbuu ku daray alfaad sidaas oo kale ah ayb ama wuxuu yidhi fahiya sadaqatun muxaramatun haddii uu ku daro marka lafdigaa muxaramatun qariino waxay uga tahay ma la gedi karo lama si kale lama dhexlaayo macnaheedu sidaasuu noqona marka waxay leeyihiin laba qowlaa ku jirto sadaqadu la alfaada waqafka tusaysa way tahay qaar marka waxay leeyihin mutlaqan qofka haddii uu yihaha waa sadaqaystay waqafna uu ka wado waqafay noqone qaarna waxay leeyihin maya ee waa in lala xiriiriyaa lafdi waqafka tusaayo ama muxarama mu-abada wixii hadba la yidhaahdo ayb ama laa tubaacu walaa tuuhabu ayaa lagu daray hadihi sadaqatu lilahi laa tubaacu walaa tuuhabu waa waqaf ayb waxaa kaloo macnaha ixtimaalka labaad wuxuu yahay wayaxtamilu an yakuuna raajican ila athamarati markuu leeyahay tasadaqtu bihaa ay tasadaqtu bihamara bihamarihaa waxa kasoo baxaayo miraha dhulkan kasoo baxaayo ayaan sadaqeeyey in laga wado bihaada marka oo marka ay tahay marka raajican ila athamarati maca xadfi lmudaafi mudaafa markaa la qadaraa oo maxay noqone tasadaqtu ay bihaa ay bihamarihaa miraheedii ayb meeshaas marka lafdiga tasaduqi marka laysa calaa itlaaqihi marka nacam sadaqo oo marka qeydana laga wadaa ibnu daqiiq ilciid sidaasuu baxdiyey fii ixkaami alaxkaam marka tasadaqtu bihaadayna ka baxee labadan macno ogow marka nacam haddii la yidhaahdo tasadaqtu bihaa dhulkaba haddii loo jeedo qariinaa la socoto oo tusayso in markaa waqaf ay tahay oo sadaqo waa ku siiyey saarabta ka yeel inaynan ahayn qariinaa marka la jirayso qariinadana de riwaayaadka soo socdo cumar yacnii nebigaaba wuxuu leeyahay sadaqo ka dhig laa tuurasu walaa tuuhabu waxyaabuu sheegi doonaa qariinadaasaa marka waxay u leexineen sadaqo waxay ka dhigeen waqaf ayb cinda man yaquulu lafdiga sadaqo oo mudlaqa waqaf ma galee waa in wax lagu qeydaa ee haddii laga dhiga marka tasadaqtu bihaa ay bihamarihaa la dhahana dhulku lama taabo karo waay macnaheedu marka waxa ka soo baxaa bis ayaa la sadaqaynaa oo la bixinaa dhulkii marka muxuu noqonaa waqaf waay marka dhulkaas saas u taagnaanaa nacam oo meel u joogayaa nacam fatasadaqa bihaa wou sadaqaystay cumar calaa anlaa tubaacu calaa an laa tubaaca inaan la iibinin walaa tuuhaba aan la hibaynin ayb inaan la gadin oon la hibaynin fi lfuqaraa'i ayuu ku sadaqaystay fuqaradii dhexdooda wadilqurbaa iyo qaraabada kuwa u saaxiibka ah marka wadilqurbaa wasfigan marka la leeyahay kuwa fuqarada maa laga wadaa mase dilqurbaa qaraaboo dhan waayo xataa hadduu qani yahay waa soo gela xataa hadduu qani yahay waa soo gela waayo tilmaantan wadilqurbaa haddii la yidhi waa qaraaboo dhan xataa ninkii maanta qadadiisa iyo biilkiisa heli karo waa soo gela waa la sii karaa marba hadduu qaraabo yahay wariqaabi addoommada in lagu xoreeyo wadayfi martida in wax laga siiyo wabni sabiili musaafirka in wax laga siiyo laa junaaxa wax dembiya ma ahaanin wax dhiba ma leh calaa man weliyahaa qofka maamulayo an yaakula inuu cuno dhib ma laha bilmacruufi ay aklihi bilmacruufi laa junaaxa calaa aklihi cunistiisa bilmacruufi ou ku cuno wax dhiba ma laha gayra mutamawilin isagoon maal laakiin ka dhiganaynin ay gayra mutakhidin minhaa maalan ay milkan ma yeelan isaga laakiin milki ma ka dhiganayo wuxuu leeyahay ma ka dhiganayo ujeedka laga wadaana waxay tahay laa yatamallaku shay-an min riqaabihaa dhulkaas wax kamida ma milkinayo ninkaas ka shaqaynayo keliya wuxuu ku leeyahay inuu wax ka cuno bis meeshaan marka laa junaaxa calaa man waliyahaana waxaa laga qaatay qofka waaqifka ah oo waqafka waqfay laftiisa inuu waqafkiisa wax ka cuni karo haddii uu uu soo galo dadka tilmaantaas iska leh hadduu soo galo waayo markuu leeyahay laa junaaxa calaa man waliyahaa cumuumaa ku jira soo maaha qofkii waqafkaas maamulaayo waqad yakuunu huwa waqad yakuunu lwaaqifa ninka maamulaayo waxaa laga yaabaaba ninka waqfay inuu yahay marka isagii waqfay xataa shardiga waa ku jiraayo wax waa ka cuni karaa oo cunto markaa wuxuu ka cuni karaa oo ka qaadan karaa walidaalika bukhaari wuxuuba yidhi markau halkan keenay waqad yali lwaaqifu wagayruhu yiri waaqifka iyo geyrkiisa labadaba waa maamuli karaan marka meeshan waxaa lagala baxay waaqifkii inuu waqafkiisa isticmaali karo haddii xataa uu yidhaahdo fuqaradan u waqfay oo isagii uu faqiir noqdo wax waa ka qaadan karaan ilaa isaga laftiisii waa soo gelaa fuqaradan unbuu gelayahay ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa ayb غayra mutamawilin maalan isagoon maal ka dhiganaynin wayucima yani waan yucima inuu dad u yimid saaxiib iyo wax ka siiyo oo ama u yimid inuu markaa ay la cunaan wax dhiba male iyadana xadiidka marka waxaa laga qaadanaa waaqifka shardi inuu dhiga karo oo waqafka shardi uu u dhigan karo shardigaana marka wuxuu noqonayaa de shardi bannaan dabcan shardigaasi marka haddii uu shardi bannaan uu yahay waa in shardigaas marka waaqifka uu dhigo la tixgeliyo oo markaa yacni lawaa la tixgelina fuqahada marka waxay leeyihin dee laf qaacido iska caamo waxay yidhaahdaan shardu lwaaqifi ka nasi shaarici nacam waaqifka shardigiisa shaarica naskiisa oo kale sida nasu shaaric loo raacayo ah shardulwaaqifna loo raaca ibnulqayimna arrintaas dood badanuu marka ka bixiyey kitaabkiisa aclaamu lmuwaqiciinka ayuu meeshaas aada uga hadlay marka shuruuda iyo markuu waxyaabaha uu ka hadlay almuhim marka shardigu waa leeyahay inuu wax shardisto waaqif wa bihi qaala akbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadahanaa mucaawiyatu bnu camrin wa huwa alasdiyu almacniyu albaqdaadiyu hiqat can abi isxaaq alfazaariy can ibni cawn can naaficin can ibni cumara can cumara radia allahu canhu can الnabiy sal ا l slm naxwhu kanna weli waxaa waaye min musnadi cumar wabihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa yaziid wahuwa bnu zurayc qaala xadaanaa bnu cawni can naaficin can ibni cumara can cumara ibnu yaziid bnu zuraycna wuxuu ka dhigay musnad cumar abu isxaaq alfazaari musnad cumar ou ka dhigay sufyaan اthawri musnad cumar ou ka dhigay qaala asaaba cumaru cumar wuxuu asiibay ardan dhul bikhaybara faata nabiya sal l slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi asabtu ardan dhul ayaan helay lam usib maalan qatu weligay maal ma aanan asiibin ayb maal ma aanan helin bacdi nusak marka can cumara ma dhigayaan laakiin tuxfaha tuxfatulashraafka can cumar waa riwaayadan min musnad cumar iyadoo ou sheegay adi makuu dhigayma can cumar ya ya ziyaadahe an abi isxaaq can abi isxaaq alfazaariy can ayuba can ibni cawn mawleh ya an ayub can ibni cawna ayub ibni cawn wax jira ayb qaal marka wuxuu yidhi faqaala asabtu ardan lam usib maalan qatu maanan asiibin anfasa cindii yacni ka qaalisan aniga agtayda fakayfa ta'muru bihi saad ii amraysaa meeshaa marka waxaa laga qaadanaa in qofku markuu rabo inuu wax waqfo inuu dadka ahlu cilmiga la tashto oo iyagaa marka waxay ku hanuuninayaan meeshii u ajar badan una nafci badan una maslaxo badan islaamka qaala wuxuu yidhi in shi'ta haddaad doonto xabasta aslahaa asalkeeda ayaad xabisaysaa wa tasadaqta bihaa waadna sadaqaysanayna asalkii baad celinay maaa mar haddii asalkii la xabisay waxa la sadaqaynaa maxay noqonayaan hamarada mira wax ka soo baxo ayb marka in shiئta xabasta aslahaada waxaa laga fahmay fiihi ana tacliiqa alwaqfi laa yasixu waqafka in tacliiq lagu xiro ma ansaxayo oo zaman iyo waxaa maxaa yeele lianna qowlahu hada yunaaqid الta'qiid oo qofkan inuu yidhaha shaygaanaan waqfay laba sano saddex sano shan sano oo waqaf yahay dhulkan ma ansaxayo markaas waqaf ma aha waqafku asaga xabasta aslahaa mar haddii la yidhaha yacni asalkeeda waa xabisaysaa la yidhi wax ma soo noqonaysa mar dambe qofkii kusoo noqon mayso lilaahi waayo watasadaqta bihaa manfacadeedana waad la baxaysaa weliba riwaayada cubaydullaahi bni cumar baa caddaysayoo ixbis aslahaa wasabil hamarataha riwaayadaasaa fasiraysa fatasadaqa bihaa waa sadaqaystay calaa anlaa tubaacu walaa calaa anlaa tubaaca walaa tuhaba walaa tuwaratha inaan la dhaxalsiinin ayb shardigaas meeshaan marka calaa anlaa tubaaca calaa anlaa tubaaca walaa tuuhaba walaa tuwaraha ee jamaaco culimada ka mid oo imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay ku xambaarayeen calaa ana dalika xukmun sharciyu haabitun lilwaqfi min xaysu huwa waqfun waa xukun haabit ah oo waqafku uu leeyahay waqafnimona uu u leeyahay kan shardi maaha marka oo shaygan haddaad tiraahdid waa waqaf dhulkaanaan waxaas iyo waxaas u waqfay markaad tiraahdid sideedu waqafba haddaad mar ugu dhawaaqday wuxuuba iska noqonaa laa tubaacu walaa tuuhabu walaa tuwarad waaba xugun oo waqafku leeyahay waay ama dheh ama ha dhihin erayadan soo ma garanin wayaxtamilu culamada qaarna waa ixtimaal waxay leeyihin min xayu lafd xagga lafdiga an yakuna dalika irshaadan ilaa shardin waxay leeyihin qaar waxaa suuragal noqon karta nebigu inuu ku hanuuniyey shardigan oo tani ay shardi tahay marka ilaa shardi hada اlamri fi hada اlwaqfi waqfkan gaarka ah fayakunu hubuutuhu bishardi laa bisharci marka laa tubaacu walaa tuuhabu muxuu ku sugnaaday marka shardigaasaa ku sugnaaday ay leeyihiin ee kuma sugnaanin sharciga kuma sugnaanin lam yahbut bisharci inamaa habata bishardi laakiin sida xooga badan waxay tahay sharci inuu ku sugnaaday waayo sha'nu lwaqfi anlaa yubaaca walaa yuuhaba walaa yuwarad waaba iska yahayba saas xataa qofka hadduunan qorin oo warkan dambe uusan qorin xataa waqafka waaba iska xukunkaasuu wataa fi lfuqaraa'i wاlqurbaa wاlriqaabi wafii sabiili اllahi wاldayfi wabni sabiili laa junaaxa calaa man waliyaha an yaأkula minha inuu ka cuno bilmacruufi uga cuno wayucima sadiiqan saaxiibna inuu quudiyo غayra mutamawilin fiihi isagoon maal ka dhiganaynin wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa bishrun can ibni cawn xaa qala وأخبرnا حmayd بن مسcdة qال xdثnا بشhr qال xdثna بن عwn عن ناaفع عن بن عمرa qال أصاaبa cmر أرضا مسند بن عمر waa wxuu yihi أصاaبa cmru ila wuu ka sheekeyna had cmar wuxuu asiibay ou helay أرضا بkhaybra faأtى النبy صلى اه عل سلم ayuu u yimid فاstأmrhu فيiha waa ka waa kala tashtay faqaala wuxuu yidhi inii asabtu ardan ayaan helay kahiiran fara badan bikhaybara lam usib maalan qatu weligay maal ma aanan helin anfasa cindii minhu ka qaalisan aniga agteyda famaa ta'murunii fiiha maxaa iga amraysaa qaala in shi'ta xabasta aslahaa watasadaqta biha fatasadaqa biha calaa annahu laa tubaacu walaa tuuhabu saasuu ku xabisay marka ku waqfay fatasadaqa biha fi lfuqaraa'i wاlqurbaa wafi اlriqaabi wafi sabiili اllahi wabni sabiili waالdayfi laa junaaxa yacni calaa man waliyaha qofka maamulayo an yaأkula inuu ka cuno ou yucima ou quudiyo sadiiqan saaxiib hayra mutamawilin isagoon maal ka dhiganaynin allafdu lismaaciil wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahima qaala xadaanaa azharu samaan wahuwa azharu bnu sacdin الsamaan abu bakr albaahiliyu can ibni cawni can naaficin can ibni cumara ana cumara asaaba ardan kana waa min musnad ibni cumar asaaba ardan bkhaybara faata nabiya sal l slam yastamiruhu fi dalika faqaala in shi'ta xabasta aslahaa watasadaqta biha faxabasa aslahaa asalkeedii buu xabisay anlaa tubaaca walaa tuuhaba walaa tuuraha fatasadaqa biha cala alfuqaraa'i wاlqurba wاlriqaabi wafi lmasaakiini wabni sabiili waالdayf laa junaaxa calaa man waliyaha an yaأkula minha bilmacruufi inuu uga cuno taa marka waxay daliil u tahay fiihi daliilun calaa jawaazi shuruudi fi lwaqfi waqafka in shuruud loo dhigi karo bilmacruufidaas wafiihi daliilun cala almusaamaxati fii bacdiha ayb qaarkiis in layska saamixi karo xaysu callaqa alakla cala almacruufi shay macruufuu ku dabdiyey ayuu ku xiray wa huwa gayru mundabitin macruuf unbaa la yihi macruufka ma la dabdi karaa marka ma dabdismaayo waxyaabaha sidaas oo kale ah oo aan dabdismaynin dhib ma laha haddii shardi laga dhigo wax lagu xiro ayb sidaasuu ibnu daqiiq uu sheegay wabihi qaala akhbaranaa abu bakr bnu naaficin qaala xadaanaa bahzun qaala xadaanaa xamaadun qaala xadaanaa haabitun can anasin qaala lama naزlat hadihi اlaayaةu markay soo degtay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun qaala abu dalxata wuxuu yidhi ina rabbanaa rabbigeen layas'alunaa min amwaalina maalkeenuuna su-aala faushhid faushihiduka waxaan ku marqaati gelinaa yaa rasuula allahi anii qad jacaltu ardii lilaahi dhulkayga ilaahay dartiisaan u yeelay allaan u yeelay meeshaan marka waxaa laga qaadanaa waqafku haddaad tiraa jacaltu hadihi اlarda lilaahi waa waa waad waqaftay waa waqaf macnihiisa dhulkan lilaahi yaan u bixiyey haddaad tiraahdeed waqafuu noqonaa wax kalama noqonayo ayb faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi ijcalhaa fii qaraabatika qaraabadaada dhexdooda yeel fii xasaana bni haabitin wa ubay bni kacbin iyo raggaa wax ka sii ee meesha marka waxaa ka muuqata inii qad jacaltu ardii lilaahi waa waqaf mudlaqa ma la hadda jiha ma tacyiininin madhabta shaaficina maxay tahay waqafka haddaan la tacyiininin oo aan jiha lagu tacyiininin ma ansaxayay saas wa qofku hadduu yidhahdo dhulkaygan waa waqfay wax uu u waqfayna ounan cayinin ounan sheegin ma ansaxayay leeyihin ee a'imada qaarkoodna waxay leeyihin waa ansaxa qaraabadaana la siinaan marba haddii ounan jiho sheegin waqafkana ou mudlaq ka dhigo ninkaas waqafkaas qaraabadiisa iska le naam xadiidkaanayna ka qaadanayaano inii qad jacaltu ardii lilaahi buu yidhi markaasuu nebigu yidhi ijcalhaa fii qaraabatika marka qaraabadaa loo sarfiya xaggooda marka qaraabadii xaggeedaa loo sarfinaa ibnu cabdilbar tamhiidku sidaasuu baxiyey ayb baabu xabsi lmushaaci ayb shayga mushaaca ah ee waqafkiisa caddayntiisiiba u baab yahay almushaac maxaa laga wadaa waa saami adiga aad dhul ku leedahay oo dhul kale ku dhex jiro oo aan la qaybinin weli yani maalan dhul weyn ayaad adiga qeyb ku leedahay nusaa leedahay ama rubucaad leedahay laakiin ma la kala googoynin oo adiga tanaad leedahay ma laguu cayimin shaygaas marka mushaaca ah waqaf ma ma geli karaa wabihi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyaynata can cubayd illaahi bni cumar can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasu qaala cumaru qaala wuxuu yihi qaala cumaru lilnabiyi sal l slam wuxuu ku yidhi waa ka cubaydullaahina wuxuu ka dhigay musnad ibni cumar laakiin riwaayada ibni cawn ma aha hadda qaala wuxuu yihi qaala cumaru linabiyi sal l slam wuxuu ku yidhi ina almi'ata sahmin boqolka saami allatii lii aniga ii sugnaatay bikhaybara iigu sugnaatay lam usib maalan ma aanan helin qadu weligay acjaba ilaya minhaa layga jacayl badan yahay meeshaa marka ina almi'ata sahmin yacnii taasaa marka waxaa muuqato annaha kaanat mushaacatan waayo wuxuu helay boqol saami ayuu wuxuu ka helay min ardin maqnuumatin dhul la qhaniimaystay ayuu wuxuu ka helay boqol saami ayuu ka helay dhul maqnuumo ah ayb waxaa ka muuqata marka isagoon waxna cayinin duuna tacyiinin wax tacyiinana hadda ma jiro maxay noqonaya marka taasoo kale waa mushaac walidaalika tarjamada marka nasaa-i baabu xabsi lmushaaci buu tarjamay tarjamada daliilkeeda hal meeshaan waayo marka naco ina almi'ata sahmin allatii lii bikhaybara kaasaa mushaaca qad aradtu waxaan doonay an atasadaqa bihaa inaan sadaqaysto faqaala nabiyu sal l slam ixbis aslahaa asalkeeda xabis wasabil hamaratahaa miraheedana yacnii sadaqay oo sabiil ka dhig marka waqafku alimaamu shaafici wuxuu yidhaahdaa waqafku dhaqan oo islaamku la yimid waayo oo hortiis lama aqoonin oo yidhi wax waqaf ah waqafka islaamkaa la yimid waxay ka mid tahay marka waxyaabihii islaamku uu la yimid oon looga horreynin dadkii marka muslimiintaana de awqaaftu aaday ugu dadaali jireen waqtiyadii weliba dambe markii horena sidaan aan arkayno ad abu dalxa iyo cumar iyo saan aan arkayno waaye waqtiyadii dambe qarnigii afaraad iyo wixii ka dambeeyeyna aaduu waqafka usoo batay ilaa marka diintaba waxaa laga faafiyey awqaaf awqaafaa laga faafiyo madaaris badan oo yacnii ama dad boqorro ah ay waqfeenaa jiray madaaris ay dad yacnii muslimiinta ka mid oo yacnii ilaahay maal siiyey waqfeen waa awqaafahaasuna kala nooc noocay ahaayeen ilaa haddaad aada u aqaqrisa qaarkood waxaad arkaysaa madraso dhan ayaa marka waqaf uun keliya ku socoto nin wuxuu qaadanaa marka yacnii ji ji nin walbaa jihow qaadanaa nacam mid dadka wax ka macallimiinta ka noqonayo wax siinaa mid ama labo mid ardaydii wixii ay meeshaas ku hays ayuu bixinaa mid qofkii jirado daawadiisuu dhiibi jiray yacni aaday muslimiintu awqaafta ay u yaqaaneen ilaa beeraha dimashik agagaaraheeda ku yaallo aqlabkooda waxay ahaayeen waqaf oo awqaaf dadkii lahaa intay wax uga gooyeen ay madaarisii wax ku waqfeen walidaalika tarjamada alimaamu nawowi waxaa la yidhaha markii dambe dadaa iska qaatay awqaaftii dadaa iska qaatay waa la kala gadgatay waa la kala gadgatay dhowr gacmooday kala gashay dadaa marka walidaalika alimaamu nawowi qudaarta dimashik daafaheeda iyo ka timaada maba cuni jirinba nacam beerahaas waxa ka soo go-o ma cuni jirin wax waalidkiis ay u keenaan iyo iska cuni jireen nacam isagoo ku cilay jiray owqaaf inay asalkoodu ou ahaa oo haddana marka ay dad iska qaateen xijaaz iyo dhulkan laftooda meelo waxaan waxaa naloo sheegay xaafad dhan boqor afrikaan ahay oo waqfay meliki takruur takruur dhulkan jaad iyo dhulkaana la dhihi jiray nacam suyuudi taariikhdooda wuxuu ka qorqorayba nacam melig meeshaas joogaa fii aakhiri cumrihi boqortinimaduu iskaga tegay dahab badan ayuu lahay oo soo qaatay inuu marka mujaawir madiine uu ku noqdo madiina uu degay markii uu madiine degay xaafad dhan oo gatay marka xaafaddaas marka dadka cilmiga baranaayo iyo ama dadka mujaawiriinta oo masaajidka iska imaanayo waqaf uga dhigan nacam xaafadda alcambariya la yidhaha alcambariya nacam xaafaddaas marka saasuu waqaf uga dhigay waqtigaanna de waxaa ku taalla fooqaq dhaadheer hoteello marka five staaraha ku yaallo dad leeyihiin say ku yeesheen allahu aclam haddii mar dhul waqaf noqday in marka xataa hadday dowla la wareegtoy dad siiso ma samay karto waxaasataana waqafku sidiisa lou taagnaana nacam ninkii ay dowlo siisay xataa baatil loo ku haystaa nacam warqadaa dowla ii goysaan halkan ku haystaa wax ay taraysa ma nacam dadku waraaqaha dowladdu wax weynay ka dhigayaan nacam oo qofku wuxuu u maleeyaa warqad xukuumad haddii uu wax ku milkiyo bis in xaq leh ay tahay nacam haddii marka dad lagaaga xoogay oo xukuumaddu kaaga xoogtoy kuu qortay warqad noocaas oo adiga saas barloog lagugu siiyey xalaal may kuu noqon weligaa xalaal ma kuu noqonaysa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed ibnu cabdillaahi alkhalanjiyu bibeyti اlmaqdis ayuu noogu sheegay yuri qaala xadahanaa sufyaanu an ubaydla ibnu cuyayna can cubaydالlahi bni cmr can naaficin can ibni cmra can cumra radia allahu canhu qaal jaءa cmaru ilaa rasuuli اllahi sal l slam faqaala yaa rasuula allah inii asabtu maalan ayaan helay lam usib milahu qatu weligay isagoo kale ma helin kaana lii miatu ra'sin boqol madax ayaa ii sugnaatay yani boqol saami fashtaraytu bihaa miata boqol madaxaan helayhaa fashtaraytu bihaa waxaan ku gatay miata sahmin boqol saami oo min khaybara khaybara min ahlihaa baan ka gatay wainii qad aradtu waxaan doonay an ataqaraba biha ila llahi caza wajal inaan alla ugu dhawaado see ii fiican qaala wuxuu yidhi faxbis aslahaa asalkeeda xabis wasabi lihamarata mirahana sabiil ka dhigo sadaqo ka yeel wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu lmusafaa bni buhluul wahuwa alxumsiyu lqurashiyu qaala xadaanaa baqiyat can saciid bni saalimin almakiy can cubayd llahi bni cumara can naaficin can ibni cumara can cumara qaala sa'altu rasuula اllahi sal l slam can ardin ayaan su-aalay lii ani ii sugnaatay bihamqin meeshaa ay igu taallo waa dhul meel marka madiina agaheeda qaala wuxuu yihi ixbis aslahaa asalkeeda xabis wasabil hamarataha baabu waqfi lmasaajidi masaajidda waqafkooda cadaynteediiba u baab yahay yacnii dhulka masaajidda in la waqaf uu yahay yani qofku hadduu dhul bixiyo oo masjid uu ka dhigo khalaas bis waqafow noqday maa dhulkaa dib ma loo milkinayo haddii marka dhulkaas la waqfay meeshii masaajidaa laga dhigay ahayd mar dambe ayaa marka masaajid inay noqotaba waa suurtoobi weyse maalan meeshiyaa laga guuray iyada dhanba meel laga guuray noqotay cid deganba male masaajidkaas marka maxaa lagu maxaa la yeeli karaa dhulkaas marka ma la iibi karaa meel kaleoo dad degan yihiin masaajid ma laga dhigi karaa bacdi al-a'ima waxay leeyihin maya dhulkaas beec maba geli kara qaarna waxay leeyihin maya de ninkii macnihii oo u waqfay masjid ay ahayd haddii hadda ounan ku suurtagelaynin in la iibiyo lacagtii lagu iibiyey masa dhul kale lagu waqfo oo masaajid laga dhigo waa bannaan tahay sidaasaadna moodaa macno ahaan inay roon tahay ayb waana sida xanaabilada iyo ay qabaan wa bihi qaala akhbaranaa marka masaajidda awqaaftooda waxaa soo gelaya wax la dhigo nalalka loo soo gado baalkan la dhigo shumaca la dhigo ama roogga la dhigoo kale kulli waxaas dhan wada awqaaf haddii marka in allaale inta roogga la isticmaali karo inuu waqafkaas ku jira wixii baaba-o marka alwaaxda iyo hadday baaba-aan inta aboor cuno oo mar dambe alwaaxnimadiisa de waxay ka baaba-o marku baaba-o waaba baaba-ay haddii kale ee masjidkii la dhisaayo kale oo wixiina ay noqdeen wax hadda aan dhismahaas dambe lagu celi karin dhib male in inta la iibiyo masaajidkii haddana lasoo geliyo muhiimku marka taas ayb laakiin shaygiio anfac leh qof oo waqfay haddii laga qaado mid kaleo qof kale oo keenoo kale la dhiga maalan xoogaa taas waxay noqonaya qofkii kale in la dayacayo waqafkiisi wixii uu rabay nacam marka taas waa in marka iyada lafteeda ay tii horena inay shaqayso middaana un inay shaqaysaan sidii lagu lagu lagu keeni lahaa marka howl war badan u baahan waay nacam ma masaajidda maamulkooda wax fudud ma aha nacam وبه qال أخبرنا إسحاq بن إبراهيم qال أخبرنا المعتمر بن سليمان qال سمعت أbي يحdث عن حuسين بن عبد الرحمن عن عمر بن jاwان وهو البصري مqبول rwى lh النسائي عن رجل من بني تميم وذلka أنيi qلت lh waxaan ku iri hhy mya عن عمر بن jاwان رجل من بني تميم هو رجل من بني تميم wdalika anii qultu lahu waxaan ku idhi ara-ayta bal ii sheegniyahu ictizaal alaxnaf ibni qays maa kaana alaxnaf ibnu qays yacnii fogaanshihii uu fogaaday oo yacnii dagaaladii iyo wixii markaas jiray uu ka fogaaday muxuu ahaa maa kaana qaala wuxuu yihi samictu laxnafa bna qays baan maqlay yaquul isagoo dhahay ataytu lmadiinata baan imid madiina wa ana xaajun anoo xaaji xajinayo fabaynaa naxnu fii manaazilinaa yani meeshaasuu soo maray annagoo meeshii aan deganayn ku sugan nadacu rixaalanaa aan dhigannay marka yacnii awrteennii aan rarka ka dejinnay id ataa aatin mid yimaadaa yimid faqaala wuxuu yidhi qad ijtamaca annaasu fi lmasjid dadkii masaajidkay kukulan ku kulmeen faطalactu waan fiiriyey faidaa yacni nnaasu dadku waaba iyaga oo mujtamicuuna kulansan urursan waidaa bayna adhurihim dhexdooda nafarun dad jamaaca ah qucuudun fadhiyaan faidaa huwa caliy bn abi aalib radia allahu canhu wazubayru waطalxatu wasacdu bn abi waqaas raxmat ullaahi calayhim falamaa qumtu calayhim markaan kor istaagay qiila waxaa la yidhi hada cuhmaanu bnu cafaan kan waa cuhmaanu bnu cafaan qad jaءa waa yimid qaala wuxuu yidhi fajaءa wacalayhi mulayatun cuhmaan waa yimid isagoo korkiisu ay tahay mulayatun go' yar wato safraa-u oo jaallo ah faqultu lisaaxibii baan waxaan ku idhi kamaa anta sidaa tahay xataa andura maa jaa-a bihi sug joog ilaa aan fiiriyo wax uu la yimid yani aan fiiriyo wax uu la yimid si aan u fiiriyo faqaala cuhmaanu cuhmaan wuxuu yidhi ahaahunaa caliyun meeshaan cali ma joogaa ahaahuna zubayr zubayr ma joogaa ahaahuna ahaahunaa طalxatu ahaahunaa sacdun qaaluu nacan bay dhahen qaala faanshudkum biاllaahi aladi laa ilaaha ilaa hu allaan idinku dhaarinayo ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu inuu yidhi man yabtaacu mirbada bani fulaan ree bani fulaan meesha ay timirta ku qallajistaan mirbad meesha timirta lagu qallajiyana waa la dhahaa meesha moorada ahoo geela iyo ariga iyo lagu xareeyana waa la dhahaa marka ree bani fulaan mooradooda ama meesha timirta ay ku qallajiyaan yaa iibs yaa yaa iibsanayo gafara allahu lahu allah u dembi dhaafay fabtactuhu waan iibiyey faataytu rasuula اllahi sal l slam nabigaan u imid faqultu inii ibtactu mirbada bani fulaan qaala wuxuu yidhi faajcalhu fii masjidina masaajidkeenna ka yeel wa ajruhu laka ajrigiisana adaa yeelanaya qaaluu nacam haabay yidhaahdeen waa ognahay markaa meesha tanuu ka rabaayo masjidkiiba waa dhulkii waqafou noqday cuhmaan waa ka guuray milkigiisa masaajidkuuna ka mid noqday qaaluu nacam qaala faanshudukum biاllahi aladi laa ilaaha ilaa huu hal taclamuuna ana rasuula اllahi sal ly slama qaala inuu yihi man yabtacu bi'ra ruuma yaa iibinaayo gafara allahu lahu faataytu rasuula اllahi sal ly slam waan u imid faqultu qad ibtactu bi'ra ruuma waa gatay qaala fajcalhaa siqaayatan lilmuslimiin muslimiinta cabaal uga yeel oo meelay ka cabaan wa ajruhaa laka ajrigeedana adaa iskale qaaluu nacam qaala faanshudukum biاllahi aladi laa ilaha illaa huu hal taclamuuna ana rasuula اllahi sal ly slama qaal man yujahizu jeysha alcusra jeyshkii tabuuk yaa diyaarinaya gafara allahu lahu alla u dembi dhaafaa fajahaztuhum waan diyaariyey xataa maa yafqiduuna ciqaalan walaa khidaaman ilaa aynan weynin dabar walaa khidaaman iyo faruur xir toona qaaluu nacam haabay dhaheen qaala allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad ilaahu markhaati ka noqo ilaahu markhaati ka noqo ilaahu markhaati ka noqo isaga marka hadda inuu issheeg sheega kama wadee wuxuu ka wadaa nimankan isaga ku dhegan ee la dagaalsan ee inay marka dilaan usoo dhar dhigtay ayuu wuxuu leeyahy war nimankan gardaray igu haystaan intaasaan aniga sameeyey masaajidkii anigii aan wax ku waqfay aanan ku tukan karin maanta oy iga celinayaan ceelkii aan waqfay ma aadi karo halkaas gurigiisay ku waxay gaar uga qabteen nacam waa bani aadan iyo dulmigiisa wbihi qala akhbarana isxaaq bn ibrahim qala akhbarana cabdullahi bn idriis qala samictu xuseyn bn cabdiraxman yuxadisu an umara bni can cumara bni jawan ayuu yihi waa camar ayb bacdi nusq camr ayay qoraan saasana sax can ilaxnaf bni qays qala kharajna xujaaja faqadimna almadinata wanaxnu nuriidu lxaja fabayna naxnu fi manaasilina nadacu rixaalana aan dhigayna id ataana aatin baa noo yimid faqaala in annaasa qad ijtamacuu fi lmasjidi wafazicuu faindalaqnaa dadkii waa argagaxeen waa tagnay faida annaasu mujtamicuuna calaa nafarin fii wasadi lmasjidi daday ku xoonsan yihiin waidaa caliyun wazubayru wadalxatu wasacdu bnu abi waqaas fainaa lakadalika anagoo sidaas ah id jaa cuhmaanu bnu cafaan ayaa yimid calayhi mulaa'atun safraa go jaallo ah wata jaallo qad qanaca bihaa ra'sahu madaxiisa uu kusoo daayey madaxiisa hoos ugu soo dhigay faqaala ahaahunaa caliyun ahaahunaa dalxatu ahaahunaa zubayru ahaahunaa sacdun qaaluu nacam qaala fainii unshidukum biاllahi aladi laa ilaha illaa hu ataclamuuna ana rasuula اllahi sal l slama qaala man yabtacu mirbada bani fulanin gafara allahu lahu fabtactuhu bcishriina alfan labaatan kun ow bihamsati wacishriina alfan ama labaatan shan kun aan ku gaday faataytu rasuula اllahi sal l slm faahbartuhu faqaala ijcalhaa fii masjidina ka yeel waajruhu laka qaaluu allahuma nacam qaala faanshudkum biاllahi aladi laa ilaha illaa huwa taclamuuna ana rasuula اllahi sal l slama qaala man ibtaca bi'ra ruuma gafara allahu lahu faabtactuhu bikada wakada baan ku gatay faataytu rasuula اllahi sal l slam faqultu qad ibtactuhaa bikada wakada qaala ijcalhaa siqaayatan lilmuslimiina waajruhaa laka qaaluu allahuma nacam qala faanshudkum biاllahi aladi laa ilaha illaa huwa taclamuuna ana rasuula اllahi sal l slama nadara fi wujuhi اlqowm faqaala man jahaza haؤulaa'i gafara allahu lahu ciidankan qofkii diyaariyay allah u dembi dhaafo yacni jeysh alcusra fajahaztuhum xataa maa yafqiduu ciqaalan walaa khidaaman aynan ka weynin qaluu allahuma nacam qaala allahuma ashhad allahuma ashhad wabihi qaala akhbaranii ziyaad bnu ayub qaala xadaanaa saciid bnu caamir can yaxya bni abi اlxajaaj whuwa alhtamiyu اlbasriyu layin اlxadiid tirmidi nasaa-i a u wariyay can saciidin اljurayriyu can humaamata bni xasnin اlqushayriy waa hiqat mkhadram qaala shahidtu daara yowma daar waxaa la yihaha maalinkai cuhmaan daartiisa lagu hareereeyey ayaan xaadiray xiina ashrafa calayhim cuhmaanu cuhmaan markuu soo qooraansaday daarta kasoo qooraansaday tu soo kor noqday faqaala anshudukum biاllahi wabilslaam yani allaan idinku dhaarinayaa wabilslaami iyo xaqa islaamnimada ayb hal taclamuuna ma garanaysaan ana rasuula اllahi sal l slama qadima almadinata inuu soo galay walaysa bihaa maa un biyo aynaan lahayn yustacdabu oo macaan gayra bi'ri ruuma maahane faqaala man yashtarii bi'ra ruuma fayajcalu fiiha dalwahu maca dilaa'i اlmuslimiin yaa ceelkan iibinayo wadaantiisa ka dhigaayo wadaanta muslimiinta macooda oo dadkaa yacnii isaga gaar uunan u yeelanaynin oo muslimka la cabaayo bikhayrin lahu minhaa ahy man yashtarii bi'ra ruuma fayajcalu fiiha dalwahu maca dilaa'i اlmuslimiina bikhayrin lahu minhaa uga khayr badan isaga nacam fi ljannati jannada dhexdeeda yacni bikhayrin lahu ku uga khayr badan ku iibsanayo minhaa iyada ka khayr badan fi ljannati jannada dhexdeeda yacni jannada dhexdeeda mid ka khayr badan ayuu uga yacnii uga iibsanaa tan middan fashtaraytuhaa waan iibsaday min sulbi maali maalkaygan ka gaday fajacaltuu dalwii fiiha maca dilaa'i lmuslimiin aan ka dhigay wa antum alyawma idinkuna maanta tamnacuunii min ashurbi minha waxaad ii diideysaan inaan ka cabo xaggeeda taasaa iga celinaysaan xataa ashraba min maa'i lbaxri ilaa aan cabaayo badda biyaheeda yani biyihii aniga ceelka aan iibiyey oo waqafka ka dhigeen macaanaa waa ii diideysaan qaaluu waxay yidhahdeen allahuma nacam qaala faanshudkum biاllahi wablislaam kuwaan marka hadalkan wuxuu ku leeyahay kuwii weerarka ku ahay faanshudkum biاllahi wablislaam hal taclamuuna anii jahastu jeysha alcusra min maali inaan ka diyaariyey qaaluu allahuma nacam qaala faanshudkum biاllahi wablislaam hal taclamuuna ana almasjida daaqa biahlihi inuu ciriiri dadkiisa ku noqday faqaala rasuulu lahi sal l slam man yashtarii buqcata aali fulan yaa iibinayo fayasiiduhaa fi lmasjidi ku ziyaadinayo masaajidka bikhayrin lahu minha fi ljannati ku iibsanaayo wax buqcadan ka khayr badanoo jannada dhexdeeda fashtaraytuhaa waan iibsaday min sulbi maali baan ka iibsaday fazidtuhaa fi lmasjidi baan ku ziyaadiyey wa antum tamnacuunii an usaliya fiihi rakcatayni idinkuna inaan laba ragco ku tukadaa ii diideysaan qaaluu allahuma nacam qaala anshudukum billahi wabilslaami anshudukum biاllahi wاlslaami hal taclamuuna ana rasuula اllahi sal l slama kaana calaa habiirin habiiri maka inuu ahaa wa macahu abu bakrin wa cumaru meeshaan marka calaa habiirin habiiri maka u ku fasiray marka xaadiidta qaarna waxay leedahay uxud buurta uxud ay kor joogeen markaan ayb marka buurta uxudaana riwaayaadka saxiixa ay ku imaadeen wa macahu abu bakrin wacumara wa cumaru ayaa ahaa maciisa wa ana iyo aniga fataxaraka aljabalu buurtii waa dhaqdhaqaaqday farakadahu rasuulu llahi sal l slam birijlihi nabiga lugtiisau ku haraantiyou ku dhuftay wa qaala wuxuu yihi uskun habiiru habiirow xasil fainamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani qaaluu allahuma nacam qaala allahu akbar ayuu yihi marka shahiduu lii waa ii marqaati kaceen wa rabbi lkacbati baan ku dhaartee yacnii annii shahiidun inaan shahiid ahay ayagaaba ii marqaati kacay haddana waa idilaayaan qofka marka boqol aayadoodna ma qancinayaan hadduu shar iyo fidno rabo waayo hadda iyagiioo qiran nebigu inuu sidaa ii may warsaa maa ogtihiin inuu saa yidhi haa haddana waa ku dilaynaa de marka ad ma dhici karta inuu isaguna shahiid noqdo ayagii dilaayeyna ay dad xaq ku socda ay noqdaan wax suuragala maaha lama hayo qofkii yacnii muslimka ahaayoo wanaagga ku jiray ee khayrka watay yacnii dilkiisa in khayr lagu gaaro isagii inan la dhaho yacnii waa shahiid in la yidhaahdo inaynan suuroobeynaa meeshan ka muuqanaysa marka meeshan habiiru maka ayaa war ku jiraa marka waxaa laga yaabaa de haddii ninkan keliya uu keenay yaxya bnu abilxajaaj dacfi baa isaga ku jira dabcan ayb wbihi qaala akbaranaa cimran bnu bakaar bni rashidi qala xadaanaa khaطaab bnu cثman wahuwa طaa'iy اlximsiy hiqaة caabid qala xadaanaa ciisa bnu yunus qala xadaanii abi can abi isxaaq can abi salmta bni cabdالraxman ana cثmaana ashrafa عalayhim xiina xasaruuhu markii ay gaarka ka qabteen waa soo qooraansaday faqaala wuxuu yihi intuu soo kor noqday anshuduka anshu anshudu billaahi rajulan qof allaan ku dhaarina samica rasuul اllahi sal l slam nabiga maqlay yaquul isagoo dhahay yowma aljabal maalintii buurta xiina ihtaza markay buurtu lulatay farakalahu birijlihi lugtiisa uu ku dhuftay ku haraatiyey wa qaala uskun fainahu laysa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiidaani wa ana macahu waana la jiri aniga fantashada lahu rijaalun rag ayaa u markhaati kacay ay shahiduu lahu uma qaala wuxuu yihi anshudu billahi rajula shahida rasuula اllahi sal l slam yowma baycati ridwan yaquulu haadihi midaani yadullaahi ilaahay gacantiisa waayo wahaadihi tanina yad cuhmaan yani baycada marka de yaddii alle dhulka ma ma imaan ma imaaneyse macnuhu marka waxay tahay oo hadda dhulka ma joogtee beycadaa marka de macnaha loo yadullaahi fowqa in aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allah allay la baayactamayaan yadullaahi fowqa aydiihim to kale leanna beycada waxaa ku jirta taageero iyo quwa ku jirto macnahaasaana ibnu jariir uu ka muujiyey waana tafsiir siyaaqi ah oo siyaaqa laga gartay ayb marka waxa uu nebigu markii xudaybiye cusmaan waa la dila oo maqlay oo beycada la galayna rasuulka gacantiisa labadiisa gacmooduu isgeliyey markaasuu yihi middaan cuhmaan gacantiisii ayuu ka dhigay saasay ahayd fantashada lahu rijaalun ragaa u markhaati kacay uma qaala anshudu billaahi rajulan samca rasuul اllahi sal l slam yowma jeyshi اlcusra yaquulu man yunfiqu nafaqata mutaqabala nafaqa la aqbalaayo yaa bixinaayo fajahaztu nisfa aljeyshi ciidanka nuskiisaan diyaariyey min maalii baan ka diyaariyey fantashada lahu rijaalun ragaa u markhaati kacay uma qaala anshudu billahi rajulan samica rasuula اllahi sal l slam yaquulu man yaziidu fi hada اlmasjidi masaajidkan yaa kordhinaayo bibeytin fi ljanna guri ou jannada ku yeelanayo isagoo ku bedel qaadanayo fashtaraytuhu waan iibsaday min maalii baan ka iibiyey faintashada lahu rijaalun ragaa u markhaati kacay uma qaala anshudu billahi rajulan shahida ruuma ceelkii ruuma tubaacu la iibinayo fashtaraytuhaa min maalii baan ka gaday fa abaxtuhaa libni sabiili musaafirkan u baneeyey inuu iska cabi karo faintashada lahu rijaalun rag baa u markhaati kacay meesha masaajidku marka ka raba wbihi qaala akbaranii mxamed bnu mwhab qaala xadaanii mxamed bnu salamata qaala xadaanii abu cabdiraxiim qaala xadaanii zayd bnu abi unaysata can abi isxaaqa can abi cabdiraxman asulamiy qaala lamaa xusira cuhmaanu marka cusmaan la hareereeyey fii daarihi daartiisa lagu hareereeyey ijtamaca annaasu dadkii way kulmeen xowla daarihi bay ku kulmeen qaala faashrafa calayhim oo kusoo kor noqday wasaaqa alxadiida xadiidkii ayuu kaxeeyey marka ayb hada aakirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi walih وaصxaabih